بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفون كي دبست عجلدها أي الحسيني أما الحسيني إسلامي ستيريو عن بوكشوب هرقيسة هل كنا وحانو إذن كسو قدبننا عجلدي اللواد سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان نوسو شيدين دونا ولكن شيخ آدم حاج محمود
ayaa hayd weli garban taagan oo garab joogi jirtay ayaa ka mid waxaa xusid mudan dagaalkii uxud ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibtu ay ka soo gaadhay ee saxaabada qeybtii labaad la jabiyey oo ahaa dagaal ay qeyb weyn ka qaadatay faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam uxud ku noqon mayno oo horeynu uga soo warranay in saxaabadu markii hore gaalada ay jebiyeen markii labaadna muslimiinta la jebiyey qur-aankuna aada buu uga hadlaa fii suurati tawba oo ah fii suurati alanfaal iyo suwarka ka hadla allahuma salli calaa maxamed jihaadkuba aada bay uga hadlaa waana runtii macrakad u baahan qofku marka uu darsayo inuu ka eego asira annabawiya asaxiixa طibqan liqawaacid اlmuxadisiin wanaqdan liriwaayat sira dictor diya akram alcumari iyo asira annabawiya fi dawi اlqur'ani wasuna lidictor maxamed bin maxamed abu shahr labada kitaab oo runtii kutubta ugu door bidan ah siirada rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam kitaab walbo laba mujalad ayaa qofku in uu ka raajaca ay tahay idan uxud nabigu calayhi salaatu wasalaam gaalada markuu jabiyey saxaabi rumaadda mas-uulka ahaa asxaabtii leebka ganaysay ayaa nebigu intuu buur dhigay buu yihi war meeshaha kasoo daadegina wa kamaa fi lbukhaari haddii aa aragtaan shimbiraha oo meydka iyaga guranaya marna meeshaha kasoo daadegina buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa amar adag oo uu bixiyey rasuulku markii gaaladii la jabiyey dad badan laga laayay iyagoo aada u tiro badan ee muslimiintii ay guul heleen ayaa cabdilaahi binu jubayr ay la hadleen nimankii markaa la joogay oo konton bay ahaayeen waxay ku leeya cabdilaahi gaaladii way jabtay qaniimadiina waa la urursanayaa annaga maxaad halkan noogu haysaa oo aada noogu sii dayn weyday inaanu qaniimada ka qayb galno saxaabigaasi aada buu ula hadlay cabdillaahi binu jubayr ansaariga ahaa wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ila ballamay waxaan u yidhi xataa haddii nala jabiyo oo meydka iyagu bato halkaasi ha ka soo dhaqaaqina ee aynu joogno roo-aadka saxiixii waxay sheegayaan in ay ka dhaqaaqeen lix iyo afartan saxaabi oo lixay ku hadheen qaarna ay leeyihin afar baa ku hadhay qaarna ay leeyihin saddex baa ku hadhay cumuuman riwaayaadku waxay isku wada waafaqsan yihiin toddoba waxaan ka badnaynay inaanay meeshii ku hadhin waata la yidhaahdo halkaa waxaa laga dhabar jabiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cikrama bin abi jahl oo aabihii lagu dilay dagaalkii beder oo allahuma salli calaa maxamed adeerkii lagu dilay oo ree beni maqsuum raggii ugu waaweynaa ay ku dhinteen iyo abuljahl yani khaalid bin waliid oo ay ilmaadeer ahaayeen khaalid bin waliid binu muqiir camar binu hashaan binu muqiir marka ilmaadeer rumay ahaayeen khaalid bin walid iyo abuljahl oo fursaddaa eeganayay ayaa dhabarjabiyey ciidankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana runtii dagaalkii rasuulku dhowr iyo labaatan dagaal baa uu galay sagaal iyo toban isagaa hogaaminayay inta kalena ciidanka ayuu ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka in ka badan shan iyo soddon goosan oo ciidana uu diray intii uu noolaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan wuxuu ahaa dagaalkii keliya marka loo eego dagaaladii uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee uu ku dhex ilmeeyey dhimashadii saxaabadiisa ku timid darteed leanno waxaa la dilay xamza bin cabdilmudalib oo ahaa quwaadiisa waaweyn muscab bin cumayr oo ka mid ahaa saxaabadii uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam toddobaatan saxaabi oo saxaabi saxaabi loo dhigaa aanu jirin ayaa ku istishaaday fii uxud waxay intaa uhelisay dagaalka uxud iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u heshiiyeen afar nin marka loo yaqaano cabdillaahi bin abi waqaas iyo nin la odhan jiray ibnu qami ah iyo laba nin oo kale oo cabdillaahi bin cutba uu ka mid yahay afartaa nin oo ballankoodu ahaa in ay dilaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uxud waxaa dhacday in rasuulka dhoosha laga jabiyey dabantana la faruuray wejiga laga dakray labadiisa dhafoorna ay ka galeen allahuma salli calaa maxamadin shaygii uu xidhanayey ee markaasi aaladii wiqaayiga ahayd ee dhaawacyada eero fudfud ka ilaalinaysa maca haadaa waxaa u wehelisay inuu god ku dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dhiiggiisu wuu istaagi waayo waktigaasi ilaa saxaabada qaarkood sida riwaayaadka saxiixi ay sheegayaan ay ku ilkabeeleen oo markii laga soo saari kari waayey labadii daraf ee birta ahaa ee ka galay labada dhafoor oo saxaabi uu dhooshii hore ku waayey markii uu ka soo saarayy tii labaadna uu ku waayey ma aan jecliin uxud aynu ku noqono waanaynu ka soo hadalnay laakiin muhiimaddu waxay tahay faatima halka ay kaga jirto uxud inaynu ka warano waana runtii macrakad ilaahayna ka warramay lanala hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkiina marka uu ogaado masalan innaga oo maanta joogna oo dee aada u liidana haddana ilaahay subxaanahu watacaala markii uu la hadlay muslimiinta oo ay ku jiraan saddex iyo toddobaatan saxaabi oo ka mid a ahlu sufa min xayaati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ahlu sufa waxay ahayd saddex iyo toddobaatan saxaabi oo saxaabigu saddexda shay ee qofka uu xidho laba ka sita oo safka hore masaajidka ku jira oo safka hore cilmiga ku jira oo safka hore jihaadka ku jira oo saddexda waqti ee qofka bini aadamkii oo wax quuto mar wax quuta oo u hooyan jiray masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dagaalkaa ku jiray cashadatulmubashariinka tobanka jannada loogu bushaareeyey intii noolaydba way ku jireen waxaa ku jiray boqol iyo lixdanka saxaabi ee uu ka hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee ku sugan axaadiis saxiixa sida bukhaari iyo muslim ay ka warameen iyo sunanku ay sheegaan inay yihiin asxaabtii ugu fadliga badnayd haddana waa la jebiyey ilaahay markuu ka hadlayay subxaanahu watacaala walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xata idaa fashiltum watanaasactum fi اlamr wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya waminkum man yuriidu اlaakhir ilaahay intaasuu kaga warramay aayaddaas ilaahay wuu idin dhabeeyey ballankiinii mar a gaalada laynayseen xataa idaa fashiltum ilaa aad fashilanteen watanaasactum fi اlamr oo aad taladii isku qabsateen wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun oo ilaahay caasideen kadib markuu alla idin tusay waxaa jeclaydeen minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu laakhira waxaa idin ka mid ahaa qaar adduunuun u socda waxaa idin ka mid ahaa qaar aakhira un doonaya cabdillaahi bni mascuud oo ka mid ahaa saddexda cabdilaahi ee qur-aanka loo tirin jiray cabdillaahi bni cabaas iyo cabdillaahi bni mascuud iyo cabdillaahi bni cumar bni khasaab oo la raaciyo cabdillaahi bni subayr iyo cabdillaahi bni camr bni caad shantaa cabdillaahi marka labadana way yaryaraayeen laakiin saddexdaa hore ayaa qur-aanka loo tilin jiray cabdillaahi bni mascuud maruu ka hadlaya aayaddaasi waxa uu yidhi ismaan lahayn saxaabadii uxud joogtay ninbaa adduunyo u socda laakiin ilaahay markuu yidhi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira ayaan ogaaday intaa waxaynu uxud uga xusnay in aynu ogaano dhibaatadii dhacday idan uxud markii laga yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tukiyey saxaabada salaadii ugu horeysay ee uu fadhi ku tukiyey leanna duhur bay ku beegnayd saxaabadii isiri tuki dabeetna wuu tukan kari waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan waa uu fadhiistay dabeetna fadhiguu ku tukiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dhiiggii badnaa ee ka baxay waxaa rasuulku markii uu ka baxay salaadii ayaa waxaa ugu soo horeeyey cid faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waana inantii uu ugu jeclaa caruurtiisa waayo inta badan waa ay ka agdhoweyd rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatima markii ay u timid ayaa iyadoo harqad sidata ay biyogelisay ayaa waxay joojin kari weydeen dhiiggii ka socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete maryo nadiifa ayay ururisay markaasay maryihii gubtay maryihii baa markii ay dambas noqdeen ayaa dambaskii ay soo qaaday markaasay ku dhajisay markaasaa dhiiggii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu istaagay waxaanay maqlaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo kelmadaasi ka hadlaya ishtadda qadab ullahi calaa qowmin damuu wajha rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam waxaa adkaatay cadhadii ilaahay uu u hayay dad iyagu daadiyey dhiiggii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kelmadaasu rasuulku calayhi salaatu wasalaam laha rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii ayaa uu ugu baxay magaalada madiina iyadoo ay la socoto faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam dagaalka dagaalkii xigay oo khandaq ahaa way u raacday faatima oo inantiisa yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa leeyahay dadkii biyaha iyo xaabada u diyaarinayey muslimiintii markaasi jihaadka ku jirtay sanadkii toddobaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaybar oo nimankaa yahuudda uu baxay xaggoodana waa ay raacday faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxay intaa u helisay sulxulxudaybiya kadib heshiiskaasi markii uu dhacay oo quraysh ay heshiiyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay ku heshiiyeen heshiisyadooda ay ka mid ahayd cidda aniga ila leh cilaaqada waa inaa ilaalisaan anna cidda idinka xidhid idinlale waa inaan ilaaliyo marka laba qabiila ay siin jiray beni khusaaca iyo benu bakr reer beni bakri waxay la xidhiidhnaayeen quraysh reer beni khusaacana rasuulka calayhi salaatu wasalaam heshiisku markii uu dhacay muddo kadib ayaa reer beni bakri ay wareen reer beni khusaaca waa reerkii ay xidhiidhka lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam qurayshina markaasay ciidan iyo hufsiisa ilaa xaramka la soo geliyey oo rag badan laga laayay oo dhib badan ay gaadhay dabeete reer beni khusaaca oo arrintaa aada uga murugeysan baa u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalam waxay yaa rasuul allah reer ahaan baanu kuugu xidhnay reerkii aanu tahaynay wayna weerareen qurayshina way noo soo raacay dil badanina wuuna gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markii uu soo saaray labiyo toban kun oo ciidana oo maka gelayay marka abasufyaan binu xarbi baa loo sheegay waxaa la ihi maxamed wuu soo baxay labiyo toban kun oo ciidanana u wata runtii waa ciidan aada u haa'il oo aada u tiro badnaa waa ciidankii maka furtay dabeete abasufyaan binu xarb oo ogaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii ramla bintu abi sufyaan ama amu umu xabiiba la odhan jiray inuu qabo ayaa soo baxay madiinuu yimid inantiisuu kusoo horreeyey inantiisa markii uu yimid ayaa ay ka laabtay firaashkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete su-aal buu weydiiyo wuxu uhi waxaan garan waayey inaad furaashkan leedahay aabbaha ayaanu ku fadhiisanay leannoo nin quraysh u taliya oo adduun badan lahaan jiray oo laga dambeyn jiray aada furaashka leedahay yaanu ku fadhiisanin dee furaashkan yar ee xasiirka ka samaysan allahuma salli calaa maxamed yani cadiirka ee salliga oo kale ka samaysan waxa uu ka samaysan yahay iyo inaad isaga aniga iga doorbiday waxay tihi yaa abi waa firaashkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam adiguna ma ay ma aada ku haboonid inaad ku fadhiisato inta aada diintii quraysheed ee dhagaxaanta caabudaysay aada haysato abasufyaan binu xarb inantiisi wuu iskaga tegey abubakar buu soo maray abubakar wuxuu yidhi war tala kuuma hayo rasuulka ilaahay oo magangeliya quraysh mooyaane quraysh cid magangelin kartaa ma ay jirto marka wuxuu doonay in ciidanka laga joojiyo qabaa'ilkii muslimiinta oo dhan baa ku jira oo dee labiyo tobankaasi haddii ay quraysh galaan waxa weeye maanta dib loo arki maayo markaa wuxuu la tacaadufaya waa reerkii aad ka dhalateen hala ilaaliyo waxaa u tegay cumar binu khataab cumar baa yidhi haddii aanan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo madiinada aad timid aanan ilaalinayn iminka ayaan qoorta ku dheerayn lahaa buuri war ma maantaad doonaysaa magangeliyo aniga aada iga doonaysaa adigoo rasuulka soo saaray oo waxaad ugeyd sameeyey oo uxud aada ogeyd oo qaswatulkhandaq aada soo abaabushay taarikhdiisi ba aada uga warran akhiiran wuxuu tegey faatima bintu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam faatimo waxaynu ka soo warannay in maalin uu uga hiiliyey abuljahl faatima waxa ay ku tiri amarkaasi waa amar uu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cid allaaliye cid ka joojin kartaa ma ay jirto rasuulka oo ogolaada mooye waxau ihi xasan iyo xusein ayaa malaha ku wanaagsan in allahuma salli calaa maxamed aada caruurtaa yaryar ee dhalashadoodu ay dhowdahay inaad ma garatay in magangelyo aada noogu gudbiso inamadaydu dhowaan bay dhasheenoo suurto geli maysa in lagu magangeliyo oo magangeliye ay kuuga dalbaan quraysh oo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay ku tiri sidiibaa u runtii abasufyaan bin xarb uu ku baxay nebigu calayhi salaatu wasalaamna sidiibuu maka ugu baxay inta aynu uga soconaa waxa wey maxalushaahidka qisada aynu isku xidhaynay faatima oo uu ku beerlaxowsanaya abusufyaan bin xarb berigii abuljahaal uu dhirbaaxay ee uga hiiliyey ee uu dhirbaaxadii dhirbaaxa leeg uga jaray inuu yidhaahdo waa inaad nebiga calayhi salaatu wasalaam uga leexato dariiqiisa oo iyaduna ay ka diido waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo aada u jeclaa reerkaasi cali bin abi aalib iyo faatima oo aynu ka warrami doono dhalashadii xasan iyo xuseen iyo sidii ay u farax geliyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam bishii shacbaan sanadkii saddexaad ee hijriyada ayaa uurkii koowaad ay yeelatay faatima bintu rasuuli ilaahi sala allahu caleyh wasalam markii ay soo dhowaatay foosheeduna waxaa loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuu ku soo dhowaaday si uu u ogaado ilmaha u dhalanaya faatima oo agtiisa aada iyo aada ugu weynaa inuu ogaado waxaa la idhaha markii cali bin abi aalib baa la joogay oo waxoogaa u jiray qofkii ugu horreeyey soo baxay baa yidhi yaa cali ku bushaaraysa inan baa kuu dhashee dabeeto harqad markaasi allahuma salli calaa maxamed hurdiya ayaa ilmihii lagu riday taraaqahan ilmaha loo dhigo waxaanay u qaadeen xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya wuxuu yihi alam anhakum an talufuu alwalada fii kharqatin safraa miyaanan idiin diidin ilmaha inaad ku duubtaan harqad hordiya waa inaad ku soo duubtaan buu yihi mid cad buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaa xikmadda ku jirtaa ay tahay ilmaha in maro cad lagu qaado yani waa islaamku nadaafadda weyn yani ilmihii nadaafadiisa ilaalinta la ilaalinayo leanno shayga cad ee harqadii markaaba wixii ku dhacay waa la garanaya intaasunbay muhiimaddu ahay idan marka nadaafadda laga hadlayo waxaan gaaladu maanta ay nagu mashquulisay dee sidaasa islaamku u ilaaliyay afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu hi harqad abyad oo cad ilmaha kusoo rida si baa lagu soo qaaday isagaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam anqariyey xasan bin cali waxaanu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaa u bixiseen xarbi baanu u bixinay bay yidhaah markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bal huwa xasan waxaa u bixisaan xasan buu yihi rasuulku calayhi salaatu markaa nin ba-an inuu noqdo maadaama qurayshi dagaallo badan ay ka dhexan jireen baa xarbi loogu bixiyey rasuulku wuxuu ihi xasan bay nagu bixinayna cali bin abi aalib ayaa runtii ilaahay dartii u sujuuday isagoo leh allahuma inii uciiduhu bika wa waladahu min ashaydaani arajiim ilaahay waxaan kaa magan gelinayaa inankaasi iyo duriyadda uu dhali doonay carruurtiisa ah shaydaanka laga rogeeyey raxmadda ilaahi subxaanahu watacaala rasuulku waa u duceeyey waanu ku aadaamay inankaa yar ee xasan bin cali bin abi aalib waxaanay runtii ku noqotay agtiisa shay aada u weyn leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaaday ahlulbeytkii in rag ay ku soo kordheen ilan inamadiisa horey u dhinteen hablihiisii kalena inamama yeelan markaa waxaa ugu horeysay faatima bintu rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam oo dhinacana cali bin abi aalib oo dee rasuulka ilmaadeeryihiin uu dhalay inankii ugu horreeyey inuu dhashay marka usradii ahlulbeytka inay xoogowday buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dareey sanadkii afraad oo bishii shacbaan bisheediia waxaa u dhashay inankii ma garatay labaad oo xusein loo bixiyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sidiisi leeg ugu duceeyey oo uu ku aadaamay waxaa la dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis uu wariyey shaykhaanku ay wariyeen oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen isagoo sida xasan oo aada u yar markaasi oo ku sida garabkiisa ayaa wuxuu la allahuma inii uxibahu fa axibba ilaahay ow xasan waan jecelahay adiguna jeclow ayuu dha rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan waxay tilmaamaysaa rasuulku siduu faatimo u jeclaa iyo caruurtooda caruurteeda oo uu ka mid yahay xasan bin cali bin abi aalib iyo xuseen bin cali bin abi aalib waxaa xadiis kale oo muslim uu la gaar noqday uu lahaa humaa rayxaanataaya min addunya labadaa inani waa udgoonkayga adduunyada ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay koreen wuu ciyaarsiin jiray marka sida abu hureyra uu ka warramayey waxaan arkay buuhi rasuulka oo ciyaarsiinaya xasan iyo xuseen oo ag jooga oo le hiya xusein yani xuseen baa iminka guulaystay uu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta faadima usoo gasho lima taquulu hiya xusein maxaad xuseen oo yar u leedahay xuseen baa leh iminka faqaala ina jibriila yaquula hiya xusein jibriil baa ila fadhiyo isaguna ila eegaya ciyaartooda oo laa hiya xuseen yani xuseen baa iminka leh ayuu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam islaamku wuu ilaaliyey caruurta oo cumar bin khataab mar la weydiiyey oo la yidhi ilmaha sidee loo dhaqaa wuxuu yihi laacibhu sabcan waadibhu sabcan wasaaxibhu sabcan ilmaha buu yihi toddobada sanadood ee hore ciyaarsiin yani aada isu jeclaysiin waadibhu sabcan toddobada kalena edbi buu yihi waa inaad tababar wanaagsan aad siiso waa toddobada kale afar iyo toban markuu gaadho wasaaxibhu sabcan toddobada kale waa inaad la saaxiibto buu yihi waa inaad waktigiisa buuxiso meesha uu tegayo iyo halka uu socdo iyo waktigiisa oo dhan waa inaad ilaaliso koob iyo labaatan haddii aada intaa ku gaadhsiiso ayuu yihi cumar binu khataab haddii uu leexdo aniga isoo daro buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu wa ficlan islaamku ilmaha in la koriyo oo la ciyaarsiiyo oo la ilaaliyo dee waa taa nusuusta sariixa ah aynu ku arkayno ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin caraabiya oo u yimid oo maalin isagoo xasan dhunkanaya uu ku yidhi yaa rasuul allah oo carruurta miyaad dhunkataa buu ku yidhi qaala nacam haddii ilaahay adiga raxmaddii kaa qaaday maanaa kugu ridi doono buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu u tilmaamayey in carruurta in la ilaaliyo ay tahay shay daruuriya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan nabigu calayhi salaatu wasalaam aroortii buu soo mari jiray faadima oo jaar bay la ahayd markuu salaada subax usoo baxayo waxaanu odhan jiray assalaamu calaykum ahla albeyt asala asala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrifta ahla albeyt wayudahirakum tadhiira marka salaada marka uu toosinaya ayuu asala asala odhan jiray isagoo ku leh ilaahay waxa uu doonayaa inuu qurunka idinka suuliyo haddii aadtiin ahlulbeyt ahlulbeytkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu idin nadiifiyo nadiifin idan inay ahlulbeytka ka mid yihiin ayaa xadiiskaasi uu caddaynaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u odhan jiray assalaamu calaykum ya ahla albeyt marka uu sii maray faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxa ay xusid mudan axad asaxaaba ayaa maalin weydiiyey isagoo aada u haya xasan iyo xuseen wuxuu ihi yaa rasuul allah si saa'ida ayaad u korinaysaa xasan iyo xuseen qaala nacam ina haadaa rayxaanataaya min addunya wa ina haadaa ibnii sayidun wacasa allahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni min almuslimiin weliba buu yidhi labadan inan waa udgoonkayga adduunyada weliba inankaasi buu yihi waa sayid waa taliye waxaana laga yaabaa in alla uu ku wanaajiyo laba kooxood oo muslimiina oo isdili doona marka xasan bin cali bin abi aalib sida ku sugan siyarka markii mucaawiye iyo allahuma salli calaa maxamed cali bin abi aalib uu dhacay dagaalkoodi oo xasan aada buu ula hadlay abi yaa abi laa tuqaatil bilmuslimiin marka cali bin abi aalib ficlan saxaabi buu ahaa aada wanaagga ugu adagay aan la loodin ku adag hadday wax kasta ka dhacayaan laabudda an yuqaala alxaq in kaana alxaqu kadalik yani waa in xaqa la yidhaahdo hadduu halkaa ku jiro wixii doonaa ka yimaado waxaana runtii la yidhaahdaa aada baa uu ugu dhadhawaa nusuusta marka xasan bin cali wuxuu hi khilaafada wareeji wayaan u dhiibaa buwey madiina isu timid oo kibaaru saxaaba anay taladii ii dhiibeen wuxuu hi mucaawiyahaasi doonaya u dhiib wuxuu hada laysa min sunati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ma aha sunnihii rasuulka nin doonaya tala inuu qabtay in layskaga dhiibo ayuu yihi cali bn abi taalib marka runtii cali xasan aada buu ula hadli jiray inkastoo aimadu marka ay ka hadlayaan ee ay dagaalkaa taxqiijinayaan ay idhaahdaan cali bin abi aalib ayaa runtii xaqa ku sugnaa laakiin si tanuun buu ahaa saxaabada ka dhex dhacay ay kala dambeeyeen niman layidhaha nin la odhan jiray cabdillaahi bin saba oo runtii yahuudi ahaa iyo nin layidhaha aswayq sababtuna aanay ogeyn muslimiinta xataa dagaalkii waqcatu sifayn ee lagu heshiiyey waxay dhahan war waa layna laynaya haddii la heshiiyey markii kutubtii la isula yimid ee ciidankii calina uu guulaysanayay waxa la dhaha labadii ciidan bay weerareen hadda koodiina way weerareen ay ku jireen markaasu intaasoo nin ka dilay kii kalena way weerareen dabeete ciidankana kacay oo yidhi waxaana soo weeraray ciidankii cali qoladii kalena waxay dhahdeen ciidankii ma garatay mucaawiyaa jibiyo dee labadii ciidanba iyagaa weeraray marka labadii ciidanba waxay u qaateen in qoladina ay jebisay kuwana waxay u qaateen in kuwii balankii ay jebiyeen dabeete weerarkii baa dib u dhacay waynu ognaho fitankaa saxaabada ka dhacay shan iyo sideetan kun oo mujaahid oo ay ka mid yihiin saxaabadii runtii waaweyneed ayaa ku istishaaday gudahaas dhimashadaasi badnayd kadib waata saddex nin baa uheshiiyey oo yidhi waar aynu saddexdaa dilno cali bin abi aalib iyo camr bin caas iyo mucaawiya hawsha si ay u dhammaato saddexdaa nin hala dilo camar bin caas waa la soo waayey mucaawiyana ninkii wuu dhaawacay laakiin cali bin abi aalib oo runtii habeenkii kici jiray oo la yidhaahdo intay taariikhdu jirtay lama hayo nin awooday inuu ka hortago nin gaada mooyaane marka cali oo sii jeeda oo salaadii kusii socda ayuu seyrta ku gaaday cabdiraxmaan ibn lmuljam ninkaa shiiciga ahaan jira sidaasuu runtii cali ku dhintay saxaabadii waxay ku urureen xasan bin cali bin abi aalib saxaabadii markaa joogtay intii ugu toosnada badnayd dib waxay ula baayacteen xasan bin cali bin abi aalib mat xasan bin cali ayaa yidhi war iga daaya taladaas waayo dilkii muslimiintu uu batay taladaasi ninkaa mucaawiya ha loo daayay may mucaawiye tala u dhiibi meyno waa in adigu aada nala baayacsa sidii buu kula baayacsamay waxaa raacay saxaabadii waaweyne dabeete mucaawiya isagoo ciidankiisii wata utay wuxuu dhaha mucaawiya waa maxay dilka ka dhexeeya muslimiinta khilaafada cali bin abi aalib bay muslimiintu u doorteen maad garane waad la dagaalantay buui waxaanay ahayd inaad dayso haddii ay taasi keentay inaad muslimiinta la dagaalanto waa maxay dilka muslimiinta ee sii soconaya maxaad ku qancaysaa in muslimiinta dagaalkooda uu joogsado waa runtii nin aada u daayar laakiin aada u toosni badan waana xadiiskaa uu kasii warramay rasuulku alayhi salaatu wasalaam taladii anaa kuu dhiibaya buu yihi khilaafadii la wareegay laban laakiin kaa codsanaya waa mide inaanad boqortooyo ka dhigin taladaasi maalinta ay taada noqoto ha u dardaarmin buu yihi nin inamadaada kamid muslimiinta dib ugu soo celi dabeete cidday doontaana doortaan waa talabaade waa inaanad ciidankii raacay cali bin abi aalib aan argoosi iman oo halkaa aada ku joojisa ilaan ciidankaa saxaabadii waaweyneed ay ku jirto ee maanta taladoodii aan kugu wareejinayo anigu anigoo awoodaya inaan ciidankii oo dhan haysto waa inaanad wax tallaabaa u yeelan dabeet sidii bay ku heshiiyeen xasan bin cali bin abi aalib sidii buu runtii kaga tanaasuli xataa madiina waa uu ka baxay bay culamada qaar idhaahdaan idan taariikhda fitanka mar baynu ka hadli doonaa iyo sababtii iyo waxay ahaayeen iyo culamada muslimiinta ee toosni waxay ka yidhaahdeen laakiin rasuulku alayhi salaatu wasalaam halka xadiiska inala gashay ay ahayd wacasa allahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni min almuslimiin waxaana laga yaabaa inankan buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam inuu ku islaaxiyo laba kooxood oo muslimiinta kamid ah ayaa u yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam culamadu marka ay taxqiijinayaan maxay idhaahdaan halkaasi waxay ka qaldantay cusmaan binu cafan oo labayo toban sanadood talada muslimiinta khilaafada hayay ayaa taladii muslimiinta waxaa kusoo batay dad reer bani umaye ah oo aan ehel u ahayn inay talada yimaadaan culimada siiradu markay ururayaan waana halka qalloocu uu ka dhacay ilaa waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu wuxuu ka fogeeyey talada casharat lmubashariinka saciid binu sayd oo cumar ay ilmaadeer ahaayeen sidoo kale walaashii uu qabay isaguna walaashii qabay faadima bint lkhataab buu qabay cumar ibnu khataabna wuxuu qabay caatika bintu sayd laba hablood oo magaratay kana walaashii buu qabay kana walaashii maca dalik dee ilmaadeer bay ahayd waxaan u ahaa saxaabigii shanaad ee rumeeyey rasuulka alayhi salaatu wasalaa haddana waxaa la yidhaahdaa tala mooyaane weli hoggaan umuu dhiibin cumar bin khataab mar la weydiiyeyna wuxuu lahaa ma aan doonayo talada muslimiintu inay boqortooyo noqoto ayuu aada ugu celcelin jiray oo talada muslimiintu ay ku hor idan dee markii dambe maxaa samaysmay reer bani umeya yani alcasru alcabaasi alcasru alumawi alcasru alcuthmaani in caa-ilada ay u taliyaan muslimiinta oo taladii ay sidaa u yaro leexato waxa ay xusid mudan xasan bin cali bin abi aalib oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaa muslimiinta ugu anfacay maruu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka waramayay xadiis isaga oo tuurta ku sida yani tuunka ku sida ayaa wuxuu yihi nicma almarkabu rakibta ya gulaam allahuma salli calaa maxamed cumar bin khadaab oo la hadlay xasan bin cali bin abi aalib isagoo le waxaad fooshay inaan yahaw yarin markab la fuulo kii ugu khayrka badnaa wa nicma araakibu huwa dabeed rasuulku alayhi salaatu wasalaam baa u celiyo waxaa isaguna wanaagsanaaday ka fuushan buu ihi rasuulku alayhi salatu wasalam marka xasan buu sheegay waxaa xusid mudan sida uu ka warramay abu burayda rasuulka oo u khudbadaynaya muslimiinta ayaa xasan iyo xuseen ba guryaha rasuulku waxay ku xigeen masaajidka sidoo kale faatimana la jaar bay ahayd masaajidka saxaabadu markay guri doondoonayeen guri masaajidka ku nolol bay raadin jireen si qofku uu muwaadabo ugu sameeyo salaada idan way ku wada nabnaan jireen guryaha saxaabada waaweyn oo dhani masaajidkay ku nabnaan jireen marka xasan iyo xuseen baa toos usoo galay leanna masaajidkay la shaar yihiin markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu uga soo degay mimbarkii labadoodii buu qaaday markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam laabtiisa geeyey waxaanu ihi sadaqa allah inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay baa run sheegay markuu leeyahay caruurtiina iyo xoolihiinuba waa fitno laydinku imtixaanay marka uu leeyahay waa run buu yihi rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaan u adkeysan waaya buu yihi labadaa caruurta ah ee jacaylka badan aan u hayo oo igu soo socda buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalam dabeetna iyagaan usoo daadegayo markaasaan qabtay buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalam idan culimmadu waxay ka tilmaamaan xadiiskan oo kale caruurta in loo daayo masaajidada yani ficlan dhibaato way leeyihiin laakiin in lagu ilaaliyo ayay ma garan axaadiista ay u daliishadaan ay ka mid tahay in laga ilaaliyo carruurtu marka ay aadka usii yaryar yihiin masaajidada inaanay dhibin waa shay jira wey laakiin nusuus badan baa tilmaamaysa sida xadiiskan oo kale in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku hayn jiray masaajidka xadiis uu tirmidi wariyey iyo axmed iyo abu yacla oo abi saciidin alkhudari oo allahuma salli calaa maxamed soo saaray waxau la rasuulku calayhi salaatu wasalaam alxasan waalxusein sayida shabaabi ahli ljanna wa faatimatu sayidatu nisaai ila ma kana limaryama bintu cimraan xasan iyo xusein waa hogaanka dhalinyarta jannada buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatimana iyada ayaa hogaan iyo sayidad u noqonaysa dumarkeeda waktigaa ilaa maa kaana limaryama binti cimraan mooyaane dumarkii la noolaa maryama bintu cimraan oo allahuma salli calaa maxamed iyadu ay hogaan u noqonayso idan xadiiskaa laftigiisu waxa uu tilmaamaya faatima iyo caruurteedu siday ku ahaayeen rasuulku alayhi salaatu wasalaam agtiisa waxaa xusid mudan guriga faatima oo runtii qur-aanka meelo badan lagaga sheegay waxay culimmadu yidhaahdaan maalin maalmaha ka mid a ayaa wafdi reer najraana oo nasraaniyiina sanadkii sagaalaad ayaa waxay u yimaadeen rasuulka alayhi salaatu wasalaam lixdan bay ahaayeen nin inay rasuulka la mufaawadoodaano ay la hadlaan bay doonayeen dabeeta arrintii baa laysku afgaran waayey niman nasraaniyiina oo kristan ay ahaayeen waxay isku afgaran waayeen waxa islaamku uu ka aaminsanyay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam dabeeta aayaddanaa soo degtay ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbik falaa takun min almumtariin فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين آل عمران فقال يكنتم لحدا إلا كوبيا لحدا آيات صدح لا آيات بإله سبحانه وتعالى وكسو دشي رسولك عليه الصلاة والسلام إيضا لليه ورهدا ليه بنت النبي الله عيسى عليه السلام أبور كيس وقال ليه سداسو إله إنما بدكيت كوه لك wuxuu la mid yahay abuurkiisa sidii nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay u abuuray isagoo aabbo iyo hooyo midna aan ka dhex dhalay ee dhoobada looga abuuray haddii intaa kadib ay ku qanci waayaan baa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tiraahdaa faqul tacaalow nadcu abnaana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil waxaad tidhaahdaan carruurtiinna u yeedha aniguna carruurtaydan u yeedhanay dumarkiina u yeedha ana dumarkaygan u yeedhanay nafihiinana soo kaxeeya uma nabtahil walibtila walibtihaalu kama qaala alculamaau huwa adducaau tadarucan aw idducaau calayh waa in qofku ilaahay aada u baryo bay culimmadu yidhaahdeen ibtihaalku ducaa aada u khushuuca oo aada u dhib badan ama waa inuu dadka habaaro idan fii hunaa habaar bay ugu jirta marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi carruurtiina soo kaxaysa ana carruurteedna soo kaxaysanaya dabeeta waynu habaartamaynaa buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalam maxaynu odhanaynaa fanajcal lacnat allahi cala alkaafiriin ilaahay ow kuwa gaalada ah ee kaa gaaloobay lacnad saar baynu odhanaynaa ilan iyaguna waxay sheeganayeen in xaqii ku taagan yihiin rasuulku alayhi salaatu wasalaamna wuxuu usheegay inu xaqii ku taagan yihin markii lasoo baxay baa rasuulkaa la eegay bal cidda uu soo kaxaysanayo wuxuu soo kaxeeyey faatimo iyo xasan iyo xuseen rasuulku alayhi salaatu wasalam aayadda halka aynu uga jeedno maxalushaahidku rasuulku caruurtii iyo dumarkii uu sheeganayay saddex qof uu ka soo kaxayso oo uu ku habaartamay waa faatima iyo labadeedii ilan saddexdaa markuu soo kaxaystay ayaa saddexdii nina hogaaminaya yidhaahdeen ninkaasi saddexdaa qof ee uu soo kaxaystay waxaa ka muuqata inay yihiin dad ilaahay wax ka aqbalay war ninkaa aynu iskala heshiin dabeete waxaa la yidhaahdaa halkii bay ku eela heshiiyeen rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxay diinteeda waan iska haysanayna laakiin wareega sanadkii kun shay baanu bixinayna iminkana cid noo soo dir naga soo qaada markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano abaa cubayd caamir ibnu jaraax ayuu raaciyey halka aynu uga jeednaa waxa ay tahay rasuulka markii la yidhi fil qur-aan ay ku sugan tahay carruurtaada soo kaxayso wuxuu soo kaxaystay faatima iyo labadeeda ina idan culimmadu waxay leeyihin waa jacaylkii uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayadda ah inamaa yuriidu llahu liyadhab liyudhiba cankum arijsa ahla lbeyt wayudahirakum tadhiira ee suurat laxzaab saddex iyo soddon ku sugan culimmadu waxay leeyihin waxaa looga jeedaa ahlulbeytka guriga faatima iyo guriga cali bn abi aalib radia allahu canhu tafaasiir badan baana sidaa qabta waxay culimmadu leeyihin yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما في سورة الأحزاب هل كان مركل ليه هي حبلها غنفر إني جلباب كقاسان oo magartay ay is asturaan halka laftigeeda ilaahay waxa uu ku xusay Allahumma salli ala Muhammad yani Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wasallam aayadda marka uu ka waramayey alimaam asiyuudi fii kitaabih aayadda ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi qul laa as'alukum calayhi ajra ila almawadata fi lqurba yani rasuulku marka uu lahaa dacwadda aan idinku yeedhayo waxa laali waxaan idinka weydiisanayo ajari ma ay jirto mooyaane kalgacayl qaraabanimo oo ii kiinhaya masalan reerahaniina mashquuliye aynu ku wareernay lama hayo nas uga dhow qaraabada islaamku intuu ilaaliyo kayna ugu wanaagsan ee kun goor iswareeriya ma awoodi karo inuu xaqiijiyo inta ugu yar ee nusuusta ku timid qaraabada in la ilaaliyo laakiin mushkiladdu maxay noqotay in dadku ay u fahmaan xataa qabaa'ilka ilaalintooda yani asmaada in ilaahay baa kaga warramay fi lqur'aan yani nasabka iyo sihirka iyo qabaa'ilka ilaa xad yani si daqiiqa looga hadlo alimaam shaaficiya aimadu ay qabaan ninka awowgiisa labaad inay waajib ku tahay inuu nafaqadiisa bixiyo hadduu baahan yahay qaar siday ugu waajib tahay caruurtiisa iyo gabadhiisa inay waajib ku tahay awowgiisa labaad inuu nafaqeeyo oo allahuma salli calaa maxamed wax ka bixi culimada halkaasi gaadhsi idan laakiin mushkiladii maxay noqotay xataa qabaa'il bay muslimiintu u dagaalgeli jireen oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam islaamka iyagoo qabaa'il ku jiray dagaalka geli jiray ya bani fulan ya bani sulaym ya bani kada ya bani kada saxaabada xataa dagaaladii ugu adadkaa ee sham iyo qabaa'ilka ayay ugeli jireen asadool yarmuuk dagaalkii ugu adkaa khaalid bin walid baa hogaaminay wuxuu la hadlay reer bani maksuum waana reerkii quraysh ugu baanaa ee ugu dagaalka baday wuxuu ya bani maksuum abuljahl baa idinka dhashay walid bin muqira idin kamid ahaa hebel baa idin kamid ahaa marka intii rasuulka dhibtay buu aada uga hadlay maanta islaamka inaa u gargaartaan baa la doonaya wuxuu soo saaray afar boqol oo inan oo reer bani maksuum oo uu ku jira cikrama bin abijaal wuxuuhi waxaan idin dirayaa meel muslimiinta dhibtay oo allahuma salli calaa maxamed markaa dagaalkaa la yidhaha niman xagga dambe joogo rumaad oo leebka aada u ganayay oo aada u yaqaanay leebka ganistiisa ayaa waxay indha tireen intaasoo saxaabi iyo intaasoo faras oo hogaankii saxaabada dee farasku technikada gaariga ugu culus buu ahaa marka faraska ay ka yaabaan ayaa labada indhood ay ka tirayeen oo markuu farasku indhabeelana dee meeshiisii baa la iska dhigaya khaalid baa arrintaasuu khidad u sameeyey sidii loo geli lahaa wuxuu ugu horreysiyey reer bani maksuum oo cikrima bin abijaal oo dee ay uu adeer u yahay oo aabihilma adeer kuma ahaye ayuu allahuma salli calaa maxamed ugusoor wuxuu yihi afar boqol oo inan oo reer bani maksuuma oo aan ku talagelin inay noolaadaan iken bu yidhi marka afartii boqol baa lasoo weri wa ficlan dee saxaabo kalena way ku beereen oo zubayr binu cawaam iyo cabdiraxmaan binu cawaam iyo saxaabadii waaweynada way ku beereen laakiin saxaabada go-an ee reer beni maksuum ay hogaankooda ahaayeen baa maalintaasi ilaahay muslimiinta oo ku anfacay waxaan uga socdaa xataa wanaaggaa loo adeegsan jiray qabaa'ilkooda islaamkii sidaa ugu dagaalgeli jireen oo ilaahay ku anfacay sidaa dee nusuustai taarikhdu ay ka waramayso idan rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu la qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba inagu in aynu ka hadalno qabaa'ilku waxay yihiin khalad baynu ka fahmi yani qofku qabiiladii inuu xidhiidhiyo reerkii xidhiidhiyo ilaaliyo kooda daciifkaa uu kor usoo qaado waa wixii layna faray wey kooda xanuunsanaya usoo booqdo wax taro uu sameeyo unit ma garatay allahuma salli calaa maxamed yani wax urursan oo yani ma garatay isku moogtay wax isu tara ilaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii la cunuqabatay reer bani haashim o dhan baa la galay gaalay ahaaye maxay ula galeen rasuulkaa ka samaystay calayhi salaatu wasalaam xataa abaa aalib oo koob iyo toban bay quraysh ugu tiriyo keligiiba ka raacay maalin walba toban bay ugu yimaada ya abaa aalib ma maantaad doonaysaa reer beni haashim inaanu la dagaalano oo aada maxamed naga hortaagan tahay haddaad inan doonayso camaara ibn lwaliid inankaa quraysh ugu quruxda badan leh ee ugu dhibirsan ee dadku ee aadka u jecelin aanu ku siin adduunna aanu ku raacin oo ninkaa maxameda nagu soo wareejay hadday inan jacaylkaa tahay waa riyaa abuljahl buu yihi caqligaaguma waxa uu ku siiyey inan inaan idiin koriyo oo aan idin dhibriyoon idin hayo oo inankayga intaan idin siiyo aadishaan ma sidaasood caqligaaga ka heshay buuhi abuljahl suurto geli maysa buui dil baan ka xigaa buuhi abadaali wa ficlan wuu la galay rasuulku alayhi salaatu wasalaam cunaqabataynta mawduucaasi halkiisaynu uga ugu tegi doonaa laakiin aayaddan markii ilaahay uu ka warramay ayaa alimaam axmed siduu soo saaray ibnu cabaas baa u yimid rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ya rasuul allah qaraabadaadu waa ay markaasuu yihi waa cali iyo faatima iyo labadeeda inan haddaad doonayso qaraabada aan leeyahay waa cali iyo faatima iyo labadeeda inan inta aynu uga jeednay intaas ahayd ikhwani islam waxaa xusid mudan rasuulku alayhi salaatu wasalaam sida uu ilaalin jiray faatima oo iyaduna sidaa u ilaalin jirtay rasuulku alayhi salaatu wasalaam alxaafid ibnu kasiir fi kitaabihi yani kitaabkan ibnu kasiir uu leeyahay waxa uu kusoo saaray wuxu hi maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aada ugu gaajooday guryihiisii o dhan buu soo maray markaasaa waxba uu kasoo waayay rasuulku alayhi salaatu wasalaam markaasuu is yihi malaa faatima ayaa waxayso faadimuu soo maray rasuulku alayhi salaatu faqaala yaa bunaya hal cindaka shayun aakulu fa inii jaa-i inantaydiiyo wax ma haysaa buuhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waayo waan gaajoonayaayo shay aan cuno ma haysto faqaalat laa wallahi ya abi ilaahay baan ku dhaartay agtidii xuma yaalan bay ku tiri rasuulku alayhi salaatu wasalaam wa ficlan gurigooda xuma weli rasuulkaa noqday isagoo guryihiisii wax ka soo waayay gurigii faadimana aan waxba ku hayn goorma ayuu rasuulku u wareegi jiray cunto waxaa siirada ku sugan oo saxiixa toddoba cisho inaanu rasuulku waxba cuni jirin aan biyo ahayn oo uu dhagax ku xidhan jiray allahuma salli calaa maxamed yani calooshiisa xataa uu ka waramay yani axadu saxaaba maalintii khandaqa ay jebinayeen ayaa meel ay jebin kari waayeeno dabeed rasuulkaa ka qaado markii uu kor u qaaday ayaa saxaabi u arkay uu aada u ooyey wuxuu arkay dhagaxa ku xidhan caloosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu ku buuxiyey halkii caloosha markaasaa gurigiisii uu tegayo uu raashin usoo diyaariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markiiuu rasuulku baxay ayaa gabadh baa usoo gashay faadima waxay sidaa laba weelo oo isku daboolan oo waslad hiliba iyo waxoogaa kamidii ay ku jiraan dabatiintii bay udhiibtay daboolkii bay ka qaaday faadima markiiba xasan bay dirta waxay tihi gaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa tihi yaa rasuul allah horey igu kaalay dheh rasuulka oo aan fogaanin ayuu gaadhay xasan bin cali bin abi aalib dabeeta nabiga calayhi salaatu wasalaam baa weyli waxay tihi yaa rasuul allah waxaan kuugu yeedhay markii aada naga baxday baa ilaahay deeqdan ina soo gaadhsay mar allaaliya markii ay ka qaaday ayaa weelkii wada hilib iyo wada kibis buu noqday kelmaddan uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam min ayna laki hada yaa bunaya hilibka intan leeg iyo kibistan xaggee buu kaaga yimi markaasaa aayaddii maryama ay tidhi markii ay u yimaadeen tolkii ay ka dhalatay iyadoo nabiyullaahi ciisa haysa oo raashinkiina uu ag yaallo ayay aayaddii ugu jawaabtay huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab xagga ilaahay buu ka yimid ilaahayna cidba uu doono waxa uu ku arsaaqaa xisaab la-aan ila raashinku waslad keliya noqdo wuu buuxsamay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi alxamdu lilah aladi jacalaka ya bunaya shabiihata bisayidati nisaai bani israiil ay maryama fainaha kanat ida razaqaha allahu shaya wasu'ilat canhu qaalat huwa min cindi illah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay baa mahadleh ilaahay kaa dhigay sidii maryama bintu cimraan ee marka la weydiiye laydhaha xageed waxaan ka yeeshay ay lahayd huwa min cindi illah ilahay agtiisuu ka yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashinkiibuu cunay faadimaa cuntay cali baa halkii kasoo qayb galay xasan iyo xuseen haddana sidii uu buuxay ilaa jaarkii oo dhan la gaadhsiiyey ayaa magaratay xadiiskaasi uu tilmaamaya alxaafid ibnu kasiir u soo saaray waxaa runtii xusid mudan faadima bintu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam caaisha mar ay ka warramaysay sifooyinkeeda waxay tihi maan arag maa ra'aytu axada ashbaha samtan wadallan wahadyan birasuuli llahi sala allahu alayh wasalam minha haddii la eego cid rasuulka ugu dhow xagga aamuska aamuskiisii oo kale iyo xagga hanuunka iyo allahuma salli calaa maxamed xagga u dhowaanshaha midabka iyo qaabka iyada garan maayo yani iyada cid uga dhow garan maayo bay tihi caaisha yani bintu abi bakr sida bukhaari uu soo saaray oo xadiiska miswar binu makrama uu wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faadimatu bidcatun minii faman aqdabaha faqad aqdabanii rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu leeyay faadima waa qeyb aniga ii kamid a cidda carogelisa adna wey carogelisay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska u bukhaari wariyey waxaa xusid mudan xadiis kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo alimaam malik sidoo kale alimaam axmed fi kitaabihi almusnad uu kusoo saaray xasbuka min nisaai alcaalamiina arba maryama bintu cimraan wa khadiija bintu khuwaylad wa fatima bintu maxamed wa aasiya imraatu fircawn xadiiskaasi waxa u le waxaa kaaga filan dumarka ogaantooda iyo fadligooda afar inaad ka ogaato maryama bintu cimraan oo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam hooyadiiya khadiija bintu khuwaylad oo faadimo hooyadeeda iyo fatima bintu maxamed iyo aasiya imraatu fircawn iyo gabadhii fircoon magaratay gabadha muminadee ninkaa fircoon ku hoos noolayd iyadoo iimaankeedii haysato idan xadiiskana waxaa lagu xusay faadima iyo dee hooyadeed oo fadligooda uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa culammadu ay kusii daraan cali bin abi aalib dumar badan buu guursaday laakiin waxaana fadligeeda waxaa ka mid ahayd intii ay noolayd lama guursan rasuulku alayh salatu yani cafan lama guursan cali bn abi taalib sida nebigu alayhi salaatu wasalaam ba aanu ula guursan hooyadeed cid kale ee shan iyo labaatan sanadood keligeed uu qabay ayaa cali bin abi taalibna maalintii ay dhimatay faatima ayuu guurka kala bilaabay intii kale iyada ayuunbuu qabay waxaa xusid mudan maalin maalmaha ka mida sida abu nucaym fii kitaabihi xilyat lawliyaa uu soo saaray ayaa nebigu alayhi salaatu wasalaam saxaabada oo fadhida ayuu ku yidhi ma khayrun lilnisaa maxaa dumarka u khayr badan buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhaahdaa cali bin abi taalib baa kacay dabeetna u soo noqday saxaabadii iyagoo aanay ka jawaabin markaasa wuxu uhi khayrun lahuna anlaa yariina arijaalu walaa yarawnahuna waxaa u khayr badan dumarkuna inaanay ragga arag ragguna inaanay dumarka arag taa macnaheedu ma aha islaamku inuu xayiray gabadha sida maanta gaaladu ayna yidhaahdaan ee dee dumarkii ay naga mashquuliyeen dumarkii caynkaasa magarataaso kale sharafta islaamkuu siiyey qofka dumarkaa iyo halka uu dhigay iyo siduu u ilaaliyey yani nusuusta ku soo aroortay ilaahay unbaa og ilaah had la gaadhsiiyey gabadha ma qabi kartid haddii aanad ka adkayn waxa ay cunayso iyo waxa ay xidhanayso iyo meesha ay gelayso waa maxay xagta ka weyn intaasi waa waajib maaha sunne gabadhu waxa ay xidhanayso iyo allahuma salli calaa maxamed waxay cunayso ilaa xad la gaadhsiiyey maalinta aada shay soo iibsato nusuusta ay gaadhsiisay iyagana waa inaad waxu soo qaada bu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabadu dumarku culumay lahaayeen oo masalan cilmigii waa loo banayay caaisha masaa'ilka oo dhan iyadaa loola tegi jiray xataa masaa'ilka dumarka laysku qabto oo dhan iyadaa ka jawaabi jiray cumar binu khataab baa ka qaadan jiray ilaa xag masaajidka xagga dambe maalintii cumar uu go-aanka gaadhay uu ka hadlayay gabadh muslimada ay la hadashay tiri yaa cumar maadaa meherka xadidi kara bay ku tiri ilaahay baa kitaabkiisa ku xusay oo aataytum ixdaahuna qintaar xorriyadda la siiyey masaajidkay kala hadashay yeeli mayna bay tiri inaad maxaa meherka xad u samayso waan kula ogolay meherka yareeya bay tiri laakiin ma xadidi karta marka cumar intuu masaajidkii iska taagay bu asaabat imraa oo akhtaa cumar cumar baa gafay gabadh muslimadaa asiibtay teedaa loo noqonaya bu hi cumar bin khataab radia allahu canhu laakiin taa macnaheedu ma waxa ay tahay in la dhaafiyo xadka gabadho ay leedahay marka marka uu leeyahay cali bin abi aalib ee rasuulku alayhi salaatu wasalaam weydiiyey dumarku waa in barnaamijkooda uu khaas aado khayrun lahuna anlaa yariina arijaal walaa yaraw ikhtilaadka in la yareeyo isdhexgelinta oo runtii in la sameeyo oo xataa gabadho hadday shaqaynayso de waa inay yeelato meesheeda iskuuladoodii ay yeeshaan oo barnaamijkii oo xataa inagoo maanta aada ogtahay barnaamijkeena siduu ardaydii ma garatay dee hablihii wada fadhigaa laga daayo de iyagoo classkii jira de waa inay hablo xagga damba fadhiistaan nabaduna xagga hore fadlan can magarata waxaa idha ikhtilaadka siday u fulinayeen baa maalin maalmaha kamida yar baa laga warramayay nin baa iga sheekeynayey waxay ahayd meelahaasi markaasaa nin baa inankiisu aada u faraxsan ba midoo maanta waxaa layla fadhiisiiyey intii gabadhay noo dhigaysay waxay jiray waxaad leedahay magaratay waxaad leedahay numberka ugu wanaagsan waayo maanta nasiib waxaad u heshay in lagula fariisiiyey inantii ugu quruxda badnayd kalas yani laka nasiibon oo hablihii inamada laysku qaybinayo maanta nasiib waxaad u heshay ma garatay in lagula fariisiiyey oo ficlan imanka imaaraadkan iyo dee meelahan kale missionis niman christianity a wax u dhiga iskuulladoodii waa la baabiyey markaasa iyagu waxay ka dhigeen iskuulladoodii kuwa ugu wanaagsan haddaba waa catoliga ma garatay le hay-ad cristaan afangarayso waa la yaqaanaa ninku waa nin baadariya iskuolka le xataa dawladahan carabeed laakiin maxay ka dhigeen ilmaha kasoo baxa waxbarashadiisa waxay ka dhigeen dee wax aynaan laa natasawar si ay usoo jiitaan dadka muslimiinta maxay laakiin gudbinayaan dunidu maanta waxa weeye waa hoo oo ken baa layi waa gifante wax la iska bixiyaa ma jirto waxa la bixinaya waa in shay la siisto iyaguna dhaqankii bay leexiyeen oo dee ilmihii inay ka dhigaan magaratay inuu diintii ka fogaado oo ilmihii isagoo aqoon badan leh inuu soo baxo oo xataa qaarkood dee iminka maxaa lagu yihi afar jirka ayaa laga yaabaa shanta luqo ee maanta loogu jecel yahay inuu ilmuhu ku hayo isagoo magaratay intaasoo uu ku hadlo oo ay adkaatay laakiin inuu qur-aankii inaanu ka haynin afar suuradood ama shan suuradood mushkiladaasi waxaa lagu isticmaalay iska daa dee caruurteena yurub tagtay oo magaratay iska daayo dadka muslimiinta dee dhulka haystaan iyaga iska bedda waa dhulalka muslimiinta imaka khaliijka oo dhan waa in kale oo way ka samaysay iskuulladaasi waxaan uga socdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo islaamkuba wuxuu yihi gabadha waa in la xoola baro laakin halkeeda wax lagu baro sideeday usoconaysa ilaa shaqadii sidaasay tahay oo de waynaga ka warramayna jihaadkay geli jireen cilmiga ayay magaratay u horreeyeen laakiin gaar bay ahaayeen halka ragguna ay magaratay gaarkooda yihiin si loo ilaaliyo ikhtilaadka iyo isdhexgalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo weydiinaya waxa uu ku yidhi cali bin abi taalib oo yaa kuu sheegay markaasuu yihi faadimaan la soo tashaday o faqaalat li hadihi lkalima markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi innahaa bidcatun mini waa qayb aniga iga mid oo sidaasaa garashadeedu ay u badan tahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu iskaga soo ururinaynaa faatima waxay ka dambeysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lix bilood marka rasuulku markii oo xanuunsaday ee sakaraadka uu qabtay ayaa suuradda suuratu nasri markii ay soo degtay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay faatima waxaanu ku yidhi jibriil calayhi salaam qur-aanka sanadkii mar buu ila subcin jiray laakiin sanadkan laba goor buu i yimid buuhi rasuulku alayhi salatu wasalam ina jibriila kana ya'tiini fayucaaridunii alqur'aana mara wainahu ataanii alcaama facaaradanii bihi maratayn walaa araa ajali ilaa qad xadar wanicma asalafu ana lak wainaka awalu ahli beyti luxuuqan bi buuhi rasulku alayhi salatu wasalam jibriil laba goor buu sanadkan ii yimid qur-aankiina wuu ila subciyey waxaan u malaynaya in ajashaydi ay soo dhawaatay weli rasuulku calayhi salaatu wasalam faadima aada u oyday wuxuu hi laakiin adaa iigu soo horeynaya ehelkayga waxbaa ka waroraya jannada adaa iigu soo horgaaraya ayuhi rasuulku calayhi salaatu wasalam markaasay ilka caddaysay marka waxaa la leeyahay intii uu rasuulku xanuunsanayey iyadaa dul fadhiday ilaa xad maalintii uu aada rasuulku alayhi salaatu wasalaam u xanuunsaday ay tidhi waa karbataa yani ma garatay aabahay aada buu xanuunsanaya intii weydibay kelmadaa tidhi markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam baa yihi laysa calaa abika karbun bacda alyawm aabahaa maanta ayaa ugu dambaysa wax sakaraada ayuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waficlan nabiga alayhi salaatu wasalaam markii uu dhimashadiisii timid saxaabadu ay ku wada hadleen halka lagu aasayo gurigiisii unbaa lagu aasay oo abubakar baa xadiis keenay le ambiyada guryahooda lagu aasa markaa guriga rasuulku alayhi salaatu wasalaam dee gurigiisi baa lagu aasa waa halka imika masaajidka uu ka gaadhay ile guryihiisi masaajidkay ku nabnaayeen maadaama gurigiisii lagu aasay masaajidkii markii la fidiyey wuxuu dhex yimid yani lalama doonan masaajidka calayhi salaatu wasalaam rasuulka dhimashadiisa dad baa u haysta qabriga rasuulka in masaajidka la dhex dhigay masaajidka waa la ballaadhiyaa a'imadii muslimiinta ballaadhinaysa markaa gurigiisa waa ku nabnaa lama rarin markaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam qabrigiisa masaajidkii baa la waasiciyey oo ku dhex jiraa guriga rasuulka alayhi salaatu wasalam markaa sidaasuu usoo galay qabriga rasuulka alayhi salaatu wasalaam marka abibakrin iyaba saxaabadu tahaysa halkee lagu aasaa buui gurigiisa halagu aasa nabiga alayhi salaatu wasalaam marka waxaa la sariirtii unbaa laga qaaday halkii unbaa loo qoday rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaa ka hadlay cabaas bin cabdilmudalib ayaa yihi laba nin hala doona abu dalxa iyo saxaabigii la odhan jiray abaa cubeyd camr ibnu jalaal markaa saxaabina luxda luxudku aada u yaqaanay sidan imika luxudka aynu samayno saxaabina yani dabaljeexu aada u yaqaanay markaa dabaljeexa waxaa aada u yaqaanay yani abaa cubeyd camr ibnu jarax labada sifaba saxaabadii waxawey waa aada jiray markaa saxaabigii luxudka ayaa soo horreeyey dabeete aimadu waxay leeyihin sidaas ayaa fadli badan maadaama uu saxaabigaasi soo horreeyey sidii baa loogu faqay marka waxaa ku degay cali bin abi aalib iyo allahuma salli calaa maxamed cabaas bin cabdilmudalib iyo ehelkii rasuulka calayhi salatu wasalam markaa iyagaa qabtay oo luxudka dhigay rasuulka calayhi salatu wasalam faadima waxaa la yidhaa dhimashadii rasuulka kadib naxdin baa ku dhacday xanuunkii bay u jiiftay lix bilood dabeete lixdii biloodna waxaa dul fadhiyey iyadana cali bin abi aalib iyo allahuma salli calaa maxamed xasan iyo xusein iyo zaynab iyo umu kalsuum yani hablaheeduna zaynab iyo umu kalsuum bay ahaay ilaa xad runtii ay gaadhay wakti ma garatay lixdii bilood markay u dhamaadeen ayaa iyadana geerideedii ay timi dabeete waxay ku dardaarantay waa qofkii ugu horreeyey ee lagu qaado naxash waxay tihi dumarka qaadistooda dee marun baa lagu qaadi jiray iyo dhaqdhaqaaqooda waxaa igala fadli badan bay tihi in la qaado qofkii oo aan la arkayn markaasua bintu cubays baa tihi markii aanu ardulxabash u hijroonay qofka waxaa lagu qaadaa bay tihi allahuma salli calaa maxamed shay markaa naxashkan ayay tilmaantay waxay tihi naxashkaa ha lay sameeya markaa naxashkii baa loo sameeyey markaa kii baa lagu riday sidii baa lagu qaaday fatima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam
ilaahay ha ka abaalmariyo sheekh aadam xaaji maxamuud sida waafiga ah ee uu noogu faahfaahiyey taariikhdaasi faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam cajaladdanina waa tii labaad tu kale ayaa jirta oo noqonaysa tii koobaad waxaa kale oo jira iyaguna cajalado kale oo uu nisaa-ulmu'minaad kaga hadlayo sheekh aadam waxaana ka mid ah khadiijo iyo caaisha iyo xafsa iyo kuwo kale kuwaasi iyo cajalado kale oo fara badanba waxaa kala xidhiidri karaysaan dubista cajaladaha ee alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa nusakha asalka ahna halkaasi ayaa ka heli karaysaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu